waxaan eebbe ka baryaynaa inuu aabbahay adeerkeen walaalkeen cabdirasaaq xaaji xuseen u naxariiso aamiin si aad garan kartiin soomaali badan ayaa ka shaqaysay si aabbe lagu xabaalo dalkiisii hooyo oo ugu horrayso dowladda soomaaliyeed iyo safaaradda soomaaliyeed oo turki joogta oo saacad walba noo shaqaysay saan safarkan sahal u noqdo sidoo kale waxaan mahadsan qunsulka turki oo shikaago jooga iyo maamuulka diyaaradda waddanka turki oo safarkan noo soo hayay oo noo aabbe maydkiisa si xushmo leh